barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah saddexda bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyarada waratada ah ee ku ganacsada jabuuti oo sheegay in ganacsigooda uu horumar sameeyey tobanka bisha ramadaan ee u dambeeya waxaan iibinayaa baaskoorado saacado koofiyado adugu waxa ciyaar ku ciidaan walaahi suuqu uu fiican yahay maasha allah nimcada annaga hadda baastooladan ka iibsanayna wallaahi horta magacaygu waa sakariye jawiga suuquna dee aad buu wallaahi u buuq badan yahay habeenkii meeshan waagaa noogu berya dadka reer jibuuti waan isla wareernay haataman kacshaa ugu dambaysa ayuu buuqu nagu bilaabma waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan sida ay dhallinyarada ku nool soomaaliya ay ugu diyaargaroobeen maalinta ciidda iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
sacuudi carabiya ayaa maanta ku dhaleeceysay qatar diidmadeeda natiijadii ka soo baxday wadahadaladii ku saabsanaa xiisada gobolka iyo iiraan ee dhowaan ka dhacay magaalada maka halka imaaraadka ay ku eedeeyeen dooxa in ay dib uga guratay natiijada shirka oo ay hore u aqbashay qatar oo ka qayb gashay kulamo saddex maalmood socday oo ka dhacay magaalada barakeysan ayaa axaddii ku gacan seyrtay qodobada ka soo baxay ayada oo sheegtay in aan lagala tashan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda sacuudiga caadil al jubayr ayaa u jawaabay qatar dalalka waxa ay inta ay socdaan shira madaxeedyadu ku dhawaaqaan mowqifyadooda iyo waxyaabaha ay diidan yihiin sida caadada ah ee ma ahan kadib shirarka ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay twitter dhinaca kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka anwar gargaash ayaa ku dhaliiciyey qatar in ay tahay mid tabar daran oo aan xamili karin cadaadiska waxay ila muuqataa in ay ka qaybgalka shirka iyo heshiisyada lagu gaaro kadibna laga laabto wixii la go-aamiye ay tahay natiijada cadaadiska saaran dal aan madax bannaaneen ama aan la isku haleyn karin ayuu yidhi qatar ayaa waxaa muddo laba sano ah saaran go-doon dhaqaale oo cir iyo dhul ah oo ay geliyeen dalalka sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn ugu yaraan shan qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha dalka suudaan ayaa dhintay kadib markii ay ciidamada militariga weerareen koox ka mid ah banaanbaxayaasha oo ku sugnaa bannaanka xarunta taliska militariga ee khartuum guddiga dhakhaatiirta suudaan ayaa xaqiijiyey dhimashada shanta qof halka ururka iskaashatada xirfadleyda suudaan ee waxaa hadda ka socda khartuum ku tilmaameen xasuuq isku dhacyada khasaaraha sababay ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamo ka tirsan militariga ay isku dayeen inay xoog ku qaadaan jidgooyooyin ay dibadbaxayaasha ay ku kacsan xukunka militariga ay ka sameeyeen bannaanka xarunta militariga ee magaalada caasimadda ah ee khartuum wariyayaasha ayaa kusoo waramaya inay arkeen ciidamo fara badan oo aada u hubeysan oo la dhigay dhammaan wadooyinka caasimadda halka dadka banaanbaxyada wada ay iyana xirteen qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada maraykanka iyo ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha militari ee xakuma suudaan inay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka sameynaya dibadbaxyada banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in aysan ka tegi doonin afaafka hore ee xarunta looga taliyo militariga ilaa uu militariga suudaan talada ku wareejinayo dowlad rayda
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a iyadoo maalinta beri la filayo in inta badan muslimiinta ay u dabaaldegaan maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa toddobaadkan waxaa suuqyada magaalada jabuuti soo buuxiyay dadweyne fara badan oo usoo dukaamaystay ganacsatada iibisa dharka iyo hadiidaha ciidda ayaa iyana aad ugu soo batay suuqyada si ay uga faa'iideystaan dalabka dadweynaha haddaba waryaheena dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa mikrofonka la dhex martay qaar ka mid a dhallinyarada waratada ah ee alaabaha ku iibiya suuqa magaalada jabuuti
aad iyo aad bujuugu fiican yahay maasha allah magacay waxaa dhahdaa mustafe maxamed axmed magac dheer quljeed urjeedow maxaad iibinaysaa ramadaanka maalmaha ugu dambeeya waxaan iibinayaa baaskoorado saacado koofiyado adigu waxa ciyaal ku ciidaan farxadda marka hadda hadaba baastoodii wix ciyaal lacag badan baad ka xarinaysaa galley insha allah alxamdulilah wallah waan ku waan ku helnaa alxamdulilah si fiican rabadaan iyo roob iyo maanta alxamdulilah roobna waa noo daadhig waa qabow alxamdulilah ciidna waa rabaan dadkan urajeynayaa dhammaan wadda soomaaliyeed oo dhan gabaliga war ciyaalka maxaad iibinaysiiya suuqa iyo ramadaanka والله سوق وفيعي ما شاء الله نمعد وانا قاعد باستولدان كيبسننا محاد درك وان سويبسن ووحي لا لوقو فانا دا عافماد وكو عيدنا walaahi horta magacaygu waa sikriye jawiga suuquna dee aad buu wallaahi u buuq badan yahay habeenkii meeshan waagaa noogu beriya dadka reer jibuuti waan isla wareernay waan isla buuqsannahay haatan magac shaa ugu dambaysa ayuu buuqu nagu bilaabmay dadkiina waa kaada sagaalka wixii ka dambeeyey ayaa daah laga soo rogaa marka biyaha lasoo cabo layska soo casheeyo ayay hooyooyinkuna ubadka iska soo kaxaystaan aabbayaashuna soo raacaan dee magacaaga iibil waxaad iibinaysaa iga warraya magacayga waxaa la yidhahaa shiinan anaystayda magacaygana jamaabil suleymaan cumar cabdi bile ciiddu wallaahi aad bay u fiican tahay horta ciidihii kale way ka wanaagsan tahay maxaa yeelay maanta safarka iyagu awal waxay ahayd eh, inaan jayna tagno waxaan tagnay maanta shi- maxay ahayd eh, turkiga ama tayloon baan ka keennay dharka alaabta alaabta alaabtii kale way ka raqiisan tahay Een, ugu yaraan turwaa miil waa nuwa laba dee miil dadka kolba sida yihiin baan ula saayiraa dadka gala maaragtaay eh, aduu dee belbelo kala belbaha way kala dugan yihiin dadku say kala dan tahay dadka gala waraabeley layaabley muskateer ee, ee, mijaha madaxay muuqus madaxay muuqda Een, iga durug dadka gala oo madaxay muuqda iga durug maxaafadaa la yidhahdaa haa xaafadaha la idhaahaa mijahay muuqda iyo muskateer layaabley waraabeley Ha- shalay maantaan dhiso caawaa layga dumiyey xaafadaha la idhaho aad iyo aad ilaahay isku naxariistuu dhiya anaa inaxariisnayn naxariiste marka hooyooyin badan oon karaynoo dan yara waxaa leedahay sanadkan waan u naxariisanayna aad iyo aad waan ku salaam horta sagal walaashay aad baan kuu salaamaya magacayga waa cabdalla maxidiir cabdalla balka hore suuqa iyo waxyaabaad iibinaysaa wallaahi kabahan iibinaa alaabta dharka ciidda xaggan baan dadka ku soo dhaweynaa habeenka ciidda xaggan baa noo shidan ilaa tobanka dambo meeshaan baan ku soo jeednaa waagaa nagu berya meeshaan baan dadka ciidda aan kabo raali geliya wax walba xaggan baan ku siinaa dadka bismillahi raxmaan raxiim waxaa layidhaha cabdi shakuur cumar oo ku sugan jabuuti gaar ahaanna meesha layidhaaho balaasraambo ee abakootega dharka lagu kala iibsado maadaama oo ciidda ay soo dhowaatay wax yar baan sharaxnaa ka dhallinyar ahaan dee alxamdulilah waan ka helnaa nin abariiskaan ka raadinaa oon ciyaalkana ku- ku ciidinaa kolkaa dee shaqo waa shaqo fiican inaan shaqayno shaqaduna dee waa wax dee qofka hadduu shaqaysan waayo nimaan shaqaysan shaamaha marka de waxaa lawada caymadi waa ciya- dharkii waa ciid waa dharkii een, ciyaalka ciidoodii haa dabcan waad ciyaalka ciiddoodii waad garanaysaaye sagaley kolkaa ciyaalka dee inaan u shaqayno weeye haddaan dee ciyaal u shaqayn weyno maxaan dee qabanaynaa inaade marka dhallinyarada shaqaynaysoo dhan waxay u shaqaynayaan dharkii een, ciyaalkooga ciidooda haa ciyaalka ciiddooda ayaan u shaqaynaa ka bacdina dee qoyskeennan waan ku maaraynaa haa hadday dee fidridaa hadday tahay wax kastiba wax walba unaga difac fidridiina waan ka maaraynaa Eh, aabba waxaan ahay afar ciyaala le kolkaa dee waan ka maarayaa normaalmo wax walba dee maadaamaan dee nahay qaxooti soomaalida ku sugan calcadde caasimaddana waan ka shaqaysanaa alxamdulilah sharci dee dowladduna waxaan la midnahay dadkan reer jabuuti ee shaqaystan baan la midnahay wax wax farqiga soomaaliya iyo jabuuti u dhexeeya ma jiro qaxootiga kenya waan ka fiicannahay maadaamaanu haysanno fursad shaqo oo madaxweynaha jabuuti warqad noo sameeyey inaan ku shaqaysanno uu noogu oggolaaday inaan ku shaqaysanno dhaqdhaqaaqa shaqooyinka maadaama dee jabuuti aan wax ku baranay alxamdulilah madaxweynaha ayaa fasaxay dadku inay shaqaystaan haa madaxweynaha qaxootiga soomaaliyeed dabcan inay u shaqaystaan ay waddan ka shaqaystaan ilaa dowlad ilaa meel kasta hadday farsamo ama ay yaqaaniin tacliin inay shaqaystaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti alxaaji ismaaciil cumar gil ayaa noo oggolaaday annagana hadda waxaan leenahay abaalkaaga weligaa ma gudi karayno maadaama aan nahay dad soomaaliyeed oo dhallinyaro soomaaliyeed oo doonaya inay ganacsataan oo ma garanaysa nolol fiican ku noolaadaan
magacaygu waa xabse mustafe maxamed hay waxaan iibinaynaa wax kastaan haynaa wixii dumarka oo dhan baa haynaa wixii nimada oo dhan baa haynaa marka waxle waxaa u baahnaa dad si fiican si fiican buu iibsan lacag badan waa xaraysa wax badan waa la iska iibsaday daf xoog badan baa- in badan baa xareeyay alxamdulilah
warbixintaasi waxaa jabuuti nooga soo dirtay wariyaheenna sagaal siciid faarax oo mikrofonka la dhex martay qaar ka mid ah dhallinyarada waratada ah ee alaabaha ku iibiya suuqa magaalada jabuuti markale dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan mid ka mid ah ayaynu iisoo qabanayna
I'd iyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuji rabow khaatumasan fiican imaanku suurocley allah nagu sug adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuji rabow khaatumasan fiican imaanku suurocley allah nagu sug rabow intinaga khasaartay rabow kuna beega wax khayr leh adduunyada khuuradeeda khaliqow nagu toosi diinta rabow intinaga khasaartay rabow kuna beega wax khayr leh adduunyada khuuradeeda khaliqow nagu toosi diinta
intaasi ku dhaafno qasiidadaasi uu ku luqeynayay maxamed biike halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada ku ganacsata magaalada laascaanood ayaa bishan barakeysan ee ramadaan suuqa kusoo kordhiyey dhar qiimihiisu jaban yahay oo ay ugu talagaleen in dhallinyarada u diyaargaroobaysa damaashaadka ciidulfitriga ee toddobaadkan ay ka faa'iideystaan warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol iyadoo dadka magaalada laascaanood gaar ahaan dhallinyaradu ay si weyn isugu qorshaynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan ganacsatada magaalada laascaanood ayaa keenay qorshe dhallinyarada iyo da'yarta ay ku heli karayaan dhar jaban wallaahi magacaygu waa cali axmed faarax runtii aad baad u mahadsan tahay ka waxaan soo kordhinay haddeerto qaabeyshin dharkii aanu dadka uga gadayno sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii looga gadi lahaa qaab qaali ahoo shaarkii ay afar iyo toban dolar ama saddex iyo toban dolar meeshii laga siinayey annagu aan kordhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysaa caqabado badan oo dadkii haysta aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale funaanadihii qaar laba doolara qaar iyaga afar doolar ah kabihii qaar afaryotobanlixyotobandolar la siinayay aan waxaan isbedel fara badan oo aan hore u jiri jirin baanu keennay oo keenaya in maaragtay la eego sistamka dhaqaalihii dadkii oo aan awoodin dhallinyaradu waxay noogu timaadaa koox koox iyagoo wada socda tusaalahaanoo kale ninka dhallinyarada oo kale marka soo raacaan oo kale shaarhka iyo surwaalka iyo kabaha oo kale imisuu ku iibsanayaan
shaarka oo kale wuxuu ku iibsanayaa toddoba dolar kabahoo kalena wuxuu ku iibsanayaa siddeed dolar surwaalkoo kalena wuxuu ku iibsanayaa toddoba dolar adugu waa afar iyo toban sideed lagu daray koob iyo labaatan dolar baaba ku filan qof ujeeddadaan ka leenahay waxa weeye horumarka iyo dhallinyarada iyo ganacsiga iyo ma garanaysaa in dadka ma garanaysaa populationka ama bulshada gobolka ku nool sidii loo soo jiidan lahaa dadkuna ay u noqon lahayd meel qiimuhu u wanaagsan yahay oo dadkuna ma garanaysaa waxyaabaha qaaliga ku ah amaysan dad badan oo aan awoodin baa jira tana waxaan ku sugannahay goob ka mid ah goobaha dhallinyaradu ay sida weyn waxga iibsanayaan waraxmaa magacaygu waa cabdiwahaab aadan cali waan salaamaya bahda v o a dabcan sanadkan ciidihii hore waxaad moodaa inay ka duwan tihiin suuqu sidii hore uu soo dhaamo magaalada lascaanood kolley maryo badan baan dhallinyarada ugu keennay kolley dadku waa ciidayaan ciid mubaarag baanu leenahay soo dhowaada maryo iifayo dadku waxay ku weydiinayaan maryihii iifayey ma haysaa marka bal ka waran ciidan iyo sidaa ugu diyaar garoobaysaan aad iyo aad baa wallaahi aad baa loo iibsanayaa oo macnaha ay u socotahay iibka iyo maxaad jecesha inaad gadato
waxaan jeclahay dee wixii qanciyoo dhan inaad gato wakhayga iyo dhar cusub
haatanna waxaan ku jiraa meel ka mida meelaha sida weyn lagu diyaargaroobayo magacaadoo ku bilaabaya bal ka waran ciidda iyo waxyaabaha sida weyn aad caawa u iibinaysaan magayga waa cabdixaafid cabdulaahi ibraahim maasha allah ciidka aad buu fiican yahay jawigeedu wuu degan yahay xilli roobeedna waa lagu jiraa alxamdulilah bal ka waran sanadka maxaa cusub oo dhallinyaradu ay xiisiinayaan wallaahi alaabo badan baa cusub waxaa cusub suuraar noocyadooda kala duwan baa jira waxaa jira kobooyin cusub iyo shaarar badan oo cusub iyo tobabkii gabdhihii oo dhowr noocya aan hadda halkan kusoo koobi karin tobab badan baa jira magacyo lagu baray waxaa ka mid a yarta dhiindhiin waxaa ka mid a ilhaan cumar waxaa ka mid a kuwo badan oo haddira magaca halkan lagu soo koobi karin baa jira kabaha iyo macawiisaha iyo waxaa kale jira shaar iyo macawiis iyo iswato ay haddeer soo baxeen oo aad u fiican baa jira wakaa
dadka xiibsanaya waalidiinta gobolka sool ciidan aad baanu u faraxsannahay haddaanu dhahay dhammaan dadka muslimiinta adduunka meel walba ay joogaan waxay dareemayaan farxad iyo diyaargarow ciideed waxaan dareemaynaa marka farxad iyo xaqiiqatan inaan ciyaalka soo kaxayno iyo reeraha oo la ciidsiiyo dee muslimiintao dhanna waa u ducaynaynaa waxaanuna ugu hambalyaynaynaa soo gelitaanka ciidkii fidriga ciidulfidriga ee sanadkan ka waran maxaa iibinaysa adiguna sanadkan waxaa horta marka hore aad baan u salaamayaa ummadda muslimkaa meel kastoo joogto ay ku ciidayso gabdhuhu sanadka waxay aad u jecel yihiin cabaayadihii dumarka kurdadihii xijaabadii diracyadii allah mustacaan goonnooyinkii wixiiba waanu haynaa insha allah aad baana loo gadanayaa iidkana waa iid barwaaqaysan haddar muddo saddex habeen oo xiriira aad baa roob baa noo daayey ma insha allah rafaadka ilaahayna aad kelmadooda la soo gaabiyey iyo magacyo kala duwan bal nooga war ha way jiraan si haddart hore laba weliba laba kurdood baan keennay mid waxaa dhahaa yartu dhindhiin oo heesa yartu dhindhiin baa loo soo gaabiyey midna waxaa dhahaa ilhaan cumar oo gabadha xildhibaanada maraykanka joogtaa loogu magacdaray labadaa wiidka waa gadanay waana laka dhammaystay yartu dhindhiin wax yar baa nooga yaala ilhaan cumarna waa wala dhammaystayba dadku maxay ku xiiseynayaanna
magacyada caankaban bay ku xiiseynayaan oo ay doonayaan yartu dhindhiin iyo ilhaan cumarun wax kale ku xiiseyn maayaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
door wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeenii dhalinyarada dhalinyarada ku nool boosaaso ayaa si aadaha isugu diyaarinaya iyaguna maalinta ciidda ah oo la qiyaasayo inay noqoto maalinta beri ee talaadada ah inta badan maalmaha ka horreeya ciidda dhalinyarada ayaa ka soko dukaamaysiga waxa ay tagaan goobaha timaha lagu jarto si ay u hagaajiyaan timahooda warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
halkan waa goob timajara ah waxaa soo buuxdhaafiya dhallinyaro u diyaargaroobaya maalinta ciidda kuwaas oo doonaya intooda badan inay u jartaan qaab casri ah oo weliba ay timaha madoobaystaan dhallinyaradaas jaranaya ayaa sheegay in farxadda ciidda darteed ay bixin doonaan lacago dheeraad ah islamarkaana ay wakhti u heli doonaan in tintooda ay jartaan dhallinyaradan ayaa sidoo kale suuqyada magaalada boosaaso soo camiray kuwaasoo iibsanaya dharka iyadoo uu mid walba uu ku haminayo in saaxiibkiisa uu ka dhar qurux badnaado taasoo dhanka kale jirta in qiimaha jaridda timaha iyo weliba dharka ay sare u kaceen khadar maxamed maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta tima jaridda oo goobtiisa aanbooqday ayaa ii sheegay in dhallinyarada ay ugu jarayaan sida ay doonayaan hadday noqon lahayd jaridda casriga ah iyo weliba midii hore nin walba siu jecelyahay baan ugu jaraynaa ninkii foodraba waa loo jaraya ninkii laba farood raba waa loo jaraya kii raba in la isugu simanoo dee waa loo jaraya iiduna si fiican bay u socotaa dhallinyaradu qaabka u jaranayaan noocyae ugu badan yihiin ninoo dhalinyartu nin walba qaab uu jaranaya qaar baa diiq jaranaya qaar baa jeega jaranaya qaar baa laba farood jaranaya ninbaa dooqiisu jaranaya nin kasta suu rabaan ugu jaraynaa si hubbigiisu jecelyahay bal ilaa iyo intee baa shaqaysaan marka maalmaha iid niyow habeenkii maalintii waan soo galnaa habeenkii ilaa taajidka waa ku gaadhnaa maalmaha iida waxaa iska bedela marka lacagaha hore aad dhallinyarada ka qaadi jireen niyow awal hore lacag waxaan ka qaadi jiray dhalinyarta adugu lacag iska yar baan ka qaadi jiray laakiin haddeer waxaa laba doolar baan ka qaadnaa qofkii maalinta iida maxay kaga duwan tahay marka ciidihii hore maadaama sanadkan dhallinyaro badan ay magaalada jiraan niyow iidii hore magaalada iska cidlahay laakiin iidan dadku maasha allah waa la buuxaa dadkana dee nin walba sihoos raba isagu rabaan ugu shaqaynaa kii food raba iyo kii isku simanayaba mar walbana laba doolar baan ka qaadaynaa nin walba nin buu u shaqeeyaa ninba ninbuu ku qanacsan yahay nin walba ninkuu ku qanacsan yahay buu sugayaa ninaan nin haddaad haddeer adiga aad tiraahdo ninkaa ii jar uuna kuu jari jiri ma yeelaysid markaa nin walba ninbuu ku qanacsan yahay ciidanna waan soo dhawaynaynaa qaar ka mid ah dhallinyarada timaha jaranayay iyo kuwa markaasi loo jaray ayaa igaga warramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga maalinta ciidulfidriga maasha allah ciid waan u diyaargaroobaynaa waxaana ka sharaynaynaa mid ka mid ah timajaryaasha magaalada dee si fiican baana loogu diyaargaroobay magaalada dhanna waxaa weye waxay isku diyaarinaysaa diyaargarowga ciidda ciidulfidriga dabcan dee waa qaabkii muslimka iyo sidii diinta wanaagsan ay qabto ninkan kale oo dhallinyarada saaxib magacaaga saaxib magacay waa maxamed yaasin cabdi oo ku magac dheer kabtashiine horta aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa ciidda munaasabadda nagu soo dhawaata duu ilaahay idmo caawana oo ujeedaan dee timihii baan feer kula jiraa inkastoo dee haddee ay maanta tahay meel maalmo aad u buuxda tahay meesha laftigeeda marka dee maasha allah maanta timaha sifaan u jaranayaa maxaa kuu qorshaa marka inaad qaab noocya rabtaa inaad ugu jaratid niyahow waa iska badan tahay kolleyto niyaddeeda waxay jeceshahay inaan alaabta iyo jiigana u jirto camal madoweysaa marsanayaa timahan jilicsanayaa waxaan kore wallahi maasha allah geesaskana waa xiirayaa kula kaftama shiin waxaa ka mid tahay dhallinyarada lagu tilmaamay inay leeyihiin bidaarta marka ka waran run ahaantii taas been maaha taas been maaha inkastoo aanan bidaarteyda waxba inkastoo aan bidaarteyda waxba saasaan laga dareemi karin dee daabamadoweysaan ku qaranaya marka geesaskana waa ka xiirayaa qiimaha ee timaha xilligan lagu jarayo iyo qiimihii hore aad ku jiran jidheen waxbaa iska bedelay hahaha niyow qiimihii hore dee awal wax lagu jiri jiray hal doolar iyo bar iyo hal doolar iyo shan ila tisty hadda waxaa moodaa inuu xoogaa sare u kacay ee laba doolar tahay laba doolar iyo shan ila tisty aad bay u fara badan tahay niyo lacagtiisa maalmaha ciidda ah magacayga waa maxamed maxamuud faarax maasha allah horta ciiddi baa soo dhowaatay haddar waxaan ku jirnaa tamajare timi baan jaranaynaa maasha allah weliba dee waxaan ugu sii diyaargaroona sidii aan u ciidno si fiican ugu ciidno magaragtay dharkii waan soo gadanay adugu mataqaana aad baan u farxsannahay way tinta aad jaranayso ma sidii hore aad u jaranaysaa mise qaab ka duwan oo iiddaaba aad u jaran doontaa wallaahi dee waa iska iid weeyaanoo kole waxaa sidii hore aan u jarannay oo mafalanaya magaragtay dee khamiis iyo waxaan soo gatay iyo cimaamad dee waxa weeye dee maasha allah dee kolle dhar fiican weyn qurux badan maxay kaaga duwanaanaysaa ciidihii hore waxay ga duwanaanaysa dee ciidan waxaan malaynayaa dee kolley ciidan waa maasha allah de aad baa waxa weye runtii loogu farxay yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf inta aanan idin soo qabanin kaalimihii qasiidooyinka aan idin xusuusiyo qodob ka mid ah wararka caalamka ugu yaraan shan qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha dalka suudan ayaa geeriyooday kadib markii ay ciidamada milatariga weerareen koox ka mid ah banaanbaxayaasha oo ku sugnaa bannaanka xarunta taliska milatariga ee khartuum guddiga dhakhaatiirta suudan ayaa xaqiijiyey dhimashada shanta qof halka ururka iskaashatada xirfadleyda suudan ay waxaa hadda ka socda khartuum ku tilmaameen xasuuq isku dhacyada khasaaraha sababay ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamo ka tirsan milatariga ay isku dayeen in ay xoog ku qaadaan jidgooyooyin ay dibadbaxayaasha ku kacsan xukunka milatariga ay ka samaysteen bannaanka xarunta milatariga ee magaalada caasimadda ah wariyaasha ayaa kusoo warramaya inay arkeen ciidamo fara badan oo aad u hubeysan oo la dhigay dhammaan wadooyinka caasimadda halka dadka banaanbaxyada wada ay iyana xirteen qeybo ka mid ah wadooyinka khartuum maraykanka iyo ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha milatariga ee xukuma suudaan inay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka sameynaya dibadbaxyada banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in aysan ka tegi doonin dibadda xarunta looga taliyo milatariga ilaa uu milatariga suudaan ee talada haya uu xilka ku wareejinayo dowlad rayid ah haatana dhegeystayaal aan ku nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha ramadaan
aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsune ilaahi saareye sujuudi ay u sugnaato aadan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsune aadaa bisha soo nasiyo nagu siman nimcada badan oogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno sowxaano nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa saxibi iyo saafii aakhire yeena sheegine soma ramadaan socotay aan sagootine waa camal sido waa sahidi iyo saati aakhire ayna sheegine soma ramadaan adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabo naga saamaxo sakaaraatu mowdkiyo su'aashana hanugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ah ee laanta af soomaaliga e v o a waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo
aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaan way socotay asagoo tile waa camal siro waa saxaydii iyo saactii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay asagoo tile waa camal siro waa saxaydii iyo saactii aakhire